bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum dhugunsudyaala duurfaylaa ka dhawaada warkada hornamo warsan qodobada dhugunsudyaalka dheegi doonta ununa siinkahayn haddii lae wiraado kunagad wayba kumid ahaa daraawalada ka shaqaysidaasi jidkas jiraw muqdishii baydhabo iyo waybayo caawisho ku muujiyeena hayraada laagrooge maamulka degmada baraabaya bilaabay wacyigelinka eedan cudurka corona wasiiru dowlada wasaaradda ganacsiga soomaaliya ku hadaray xilkalan magacaawe madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo waa maxaabiiska jaran xabsiga dhexe baydhabo cafisanfade wasiir fawsiya iyo sheeg deendisiye daktar iyo ka dhigan cudurka corona ra-iisul wasaaraha soomaaliya amarinti maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir lasii beesiyoonku ku horseedayan cudurka somalilan iyo beenidintii dad qaban corona iyo basadena madadaaligii hobalada waa beri cumar shooli iyo weyba uusa amuuday xalaya akhbaaraadkana way bankawiina maraykanka oo roojidii dhaqaalooya sii jartay w h owa ee qaramada midoobe oo ku jawaabtay go-aanka trump isaas oo kala wararkiinkaga dambeeyay cudurka corona virus oo la sheegay inta dhimashada corona iyo dhaaftii laba milyan
media network waxay idiin soo jebisaa dhacdooyin cod ah hadda dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuj warsan media network
duhurnimo dhugunsadayaal arbaace u taarigdanaya ka eedan todobai shanta bila afaraad sanadka lamada kun iyo labaatanka hanasay bahayna qodobadii warka duhurnimo dhugunsadayaala ka dhawaada yogi oo fisanga kabilowno madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaali mudane cabdicasiis xasan maxamed laftagareen iyo weybowsa cafiis anfadiyay maxaabiis xukuna sheelduban ankaga jareen xabsiga dhexe ee magaalada baydhabo maxaabiistan iyo taradii oo laga sheegay intii u diirayan tumikow qofa madaxweynaha iyo amari ama amarka biya intii sidanka dhaqsiga badan xabsiga lanku sii dhii dadkaasa warqadaha kubadda xafiiska madaxweynaha iyo weybasaasoo kale xeer ilaalinta gobolka baay laga faray ama laka amaray intii xabsiga dhexe baydhabo lakusidhi waa lakusidhi maxaabiisyadana magaalooyinka kale ee koonfur galbeed makajarang meelo dadka xafiiska lankafadi keliya weyb waa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baaya daraawalada ka shaqaysidaas jidkaska hirow muqdishii baydhabo iyo weybayo cabasho ku muujiyeena xayiraada laagrooge faahfaahinta warka way baninhaaye maxamuud cali cabdulaahi
iyadoo maalintii shalaytay wasaaradda baabuurteed dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo asaartii warqadiyo ka reebasay in soodowka baabuurta dadweynaga oon isku guduwa magaalada baydhabo iyo muqdisho taasaytana wasaaradii ka saweydi si lanku horseeda cudurka dilaaga ee koronavirusa iyadoo arintaasayti jartayo weliba jare dadkashadaysow jidkaasayti oo nolol maalmeedshoo ka weydiisadow qaar ku mid ee shufeerada ka shaqaysowa jidka iskiiro baydhabo iyo muqdisho iyo shabakada warbaahinta warsan ee baydhabo unku warbiyen magaceyga waxaa layidhi cabdulaahi waxaan ka shaqeeyaa wadooyinka ee isku xirta gaarida noocooyinka baydhabo iyo xamar waxaan aad iyo aad u maqlay inay wasaaradda gaadiidka amar kasoo baxay berinta taarikh toban leh inaysan wax gaadi aan ka shaqayn karin magaalada muqdisho iyo isku xirta baydhabo maadaama aan ka midnaha darowleyntii ka shaqaynaysay wadadan wallaahi waxa waaye saameyn aad iyo aad u baahintaas ay nagu samaynaysaa oo ka mid ah dhanka family nolol ahaan waayo xifrad kale ma aanan baran anaga waxaan ka shaqaynaa wadadan muqdisho iyo baydhabo isku xirta ayaan ka shaqaysanaa joornaatigeeda aan ka raadinaa haddii gaadiidkii la hakiyo meel aan wax ka bilawna meel aan shaqa ka bilawna ma garanayno waxa waaye waan maadaama dowladdan ay amar ay ku suuratay coronavirus dartiisa wadooyinkaas gaadiidka loo celiyey waddo kale oo anaga hadda aan macnaha alyoomkaan ka burnay ma garanayno saameyn aad iyo aad bay nagu balanaysaa dandarawleyntan haya ka shaqaysa muqdisho iyo baydhabo wallaahi amarka hadduu amar duuni yahay in la hogaasimo ku nasbiya laakiin dowladda waxaan ka codsan leena arrintan inay si guuni aan noogu fiirso waayo annaga xifad kale ma naqaano baabuurtiaan wadanaa wadadaan ka shaqeynaa bismillahi rahmaan rahiim magacaa lalo sayna maxamed aadan shaqadii baabureey saameyn war kale maaha shimbirahnan shimbirkiisii loo raabti baaso ardaaweydiyaasa qoyso kadibna inaan saameyd ildabalka reebo walaasho iyaalan ma jiraan micnaha ninba lugtiis iyo dareer sheelii kiinta ingiriis inaan saameyaas walbadan saameyaas noglaan kale war kale inaa inuu shil bedelto dhigi karto macnaha سوما اه ويلاي يعني نمشي بالسؤال كلنا غير كذي بس ولا هذا ولا قراي شمسا كدب حروضي والله ساسا كمان رياي بسم الله الرحمن الرحيم magacii waxaa la dhahaa maxamed xuseen xasan oo ka shaqaystay baabuur darwaliinta xamar ee buguuya xamar iyo baydhabo Een, maadaama oo dowladda amar ay kusoo rogtay annaga meeshaan ma degenin hotel aan ka degannahay habeenka hal beler aan ku saxnaa maalintii maqaayadaan degannahay marka tan nooguma jirto in macnaha ii sheegaada oo xiritaankan marka dowladda codsi waaye aan ka jeedsanayna maadaama xirfad kale aan oqoon taabirciyaal aan nahay marka codsigaasaan soo jeedin dowlad marka inay nagu dooji saartaa marka saameyn zaa'id u weyn laba noloshan zaa'id waa waa waa halisay ku jirtaa halisay ku jirtaa waayo maxaan kaloo ku shaqaysanaa hadda hadda aan kula hadlay saakar aan kula hadlay hadda xalay hotelaas wallahi taas waa waa laga yaabaa laakiin macquul macnaha kala dan oguma jirto anoo boros goolaara way baan ta warbeen ku dhiibay inay macnaha jidkiiru taanje yurdaan ba hirinaay hatana ma bir dudu ta kubati no walana horta ba hirinaay hirinaay shay du atisha den riba la shaawa ta da kala gam saaman wi wadi wala asbay balan ka nool dalala ka nool baa uu shufeera ka nool waa ku arkay ka nool degma degaa ka nool wala ay dhow macnaha saaman wi ka wala wasiirka khara la jaa uga jidka wala ta ku baada jiro jartaal hiro ile dheegay wasiirka jidko raan ba hirinaay hatana marka gaadani amarkan wasaaradda baabuurta yaa karoo jideena socdowka muqdisho iyo baydhabo yaa la kasheegay intiiya bilaawada doonta tumidlita bilatan abriila oo baryay ka toosanta aabbahaato mayogsada halkoosu nagada doona maadaama ganacsiga baydhabo inta badan buu ku koyo magaalada muqdisho
maamulka degmada baraawa ayaa ku bilaabay wacyigelinka eedanga cudurka covid nneteen
kuryad marka dalka soomaalila ka aragay kiisaskan ka horeeya cudurka coronavirus iyo madaxdii bulshada markiiba bilaabeen wacyigelino ka eedan sida ma laysku ilaaliyo karo xanuunkan meelo wacyigelinta ku bilowdayba kumid ah deegaanada koonfur galbeed soomaaliya degmada baraawe caasimada rasmiga ee koonfur galbeed wayba ku dareereen ololo bulshada lanka ka wacyigeliyahayeen tii haniiska dhawaana oo la yaraayo kulamada waana laka dadaala nadaafada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada degmada baraawe ee gobolka shabeellada hoose maxamed cali xasan la sheegay inteedana wacyigelina goobayo ka bilaaban wacyigelinta iyagu baayo ku mid ah xafiisyada maamulka goobo bulshadan iska kooyeen iyo ona jeeyeen alabya annagoo iskaashadan waxaan soo galnay muxuu ahay in dadka xafiisyada dowladda suugalayaan inaan keenno saabuun iyo waxyaabahaas aansin isbitaalada sidoo kale aan wacyi gelino aan saabuun iyo iyo muxuu ahay daawooyinka aan gelino oo loogu talagalay gacandaqa iyo aeroboorka sidoo kale marka diyaaradaha kasoo dhici jireen sidoo kale ayagana saas ayaan isugu jirnay meelaha bulshada badan iskugu imaanayso inta badan oo laga maarmaanka ah oo sida xabiisyada degmada iyo meelaha sidoo kale gacandaqa biyaas waa jiraan waa geelin alxamdulilah shab caalamiin waxaa kaloo jirta suuqyaha sidoo kale ayadana wacyigelin ayaan kusoo gelnay suuq weyn ee degmada baraawe dadka meesha deganaayeen sidoo kale aad iyo aadan ugu baaqnay aad iyo aadan ugu sheegnay dadka shacabweynaha way qaateen gudoomiye maxamed iyo saas oo kale ku hadalay antiyo dhaqan garyaayeen amaradaa ku bahay madaxda dowladda ee koonfur galbeed uu banuu saas oo kale sheegay intii magaalada uu hagalaayana raashin iyo adabyo kale oo wallanka qoboday bulshada ha gaadiidka waa waa ila gaadiidka rakaabka keliya oo dadka wado sida basaska oo oo ilaa xamar ilaa baraw u kala goyshayo taas ayaan xoolaha aan axadidnaa adina laakiin inta kale oo bagaash ama cunto ama raashin ama waxyaabahaas shidaal ama waxyaaba wada oo dadka bulshada wax u wado waa waa in dadka rakaabka faraha badan oo muqdisho soo baxay oo faraha soo galay taas ayaan xoogaa cudurka mid cudurkaas koronteerta ilaaha naga hayo sidan dadkaas xoogaa intii xadka laga helaa sida dowladeena soomaaliya ay ku dhawaaqeen annaga waxaan kulinaynaa amarka madaxweynaha dowladgoboleedka koonfurgalbeed soomaaliya cabdixaji liftigaran iyo madaxweynehena qaaliga amarada ay soo dhiibeen ayaana ku soconaa iyo guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose hadalka gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasada ee degmada baraaweeye kooye xillo deegaanada koonfur galbeed soomaaliya laakarori xayiraado sheegduguna maadaama lanka gollay inta la yareeyo faafitaanka cudurka coronavirus oo kiisas horleyna kusii aragahay guda dalka
wasiir dowlaga wasaaradda ganacsigii warshado xukuumadda soomaaliya weybows ku hadalaya xilkaas lag magacaabiya yuusuf sheekh aadam iyo qodob wareedka ninhaya guddoomiyigii hore ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya islamarkaana hadda e wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga iyo warshado dowladda federaalka soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekuna oo waraysi gaaraysa idaacadda warsan ee magaalada baydhabo iyo ku hadalay hilka lag magacaabi soo waana sheegay intii ka faraxsanyi waan hadhowayaw runtii wax weynta iga dhigan tahay waa sidaad sheegtay waxa waaye waxaan ahaa guddoonkii hore ee golihii wakiilada dowlad goboleed koonfur galbeed xil walboo la qabtay wadanka waxa waaye wadanka gudihiisa ha noqdo ama ama dibadiisa ha noqoto aad magac soomaaliyeed aad ku qabanayso oo bulsho soomaaliyeedna aad ugu adeegayso waxa weeye waa runtii waa waa waa mid meesha taal waajiibna wada saaran qof walba oo oo soomaali ah waddanku dhashay waxa waaye waxaa waajib uu ka saaran yahay hawl walba oo kaga aadan meel walba isleeyahay waxbaan ka qaban karaa bulshada iyada ayayaan lagu shaqayn karaa oo waxbaan ka qaban karaa baahida waddanka ka jirtaa waxa waaye ay ku soo aatay inuu diyaar u ahay wax ka qabto runtii marka waa arrin aan aad ugu faraxsanahay in macnaha ummadeedii soomaaliyeed iyo bulshadeydii iyo iyo xukuumaddeediba aan weli marka insha allah aan aan kaalintii aan ka aan ku leeyahay aan bulshada igaga aadan ushaqaynteeda in waxa waaye aan la ii magacaabo markii hadda la soo dhaweeyey waana diyaar baanu ahay meel walba oo baahi ka jirto iyo xil walba marka oo shacabkaasaa lagu shaqaynaya in sida waxa waaye waajibku yahay inaan inaan u gudano howlaha ganacsiga soomaaliya oo eh kooxakabadaha ee cabdikaadir shariif sheekuna ayaa sheegay intii walbadan yoha ka kordhiyi doonaan ganacsiga soomaaliya runtii wasaaraduna wasaarada cusub hawsha howlaha iyo adeega shacabka u haysana wax hadda cusub ama wax aniga ila koysanayo maahan wasaaraddu waa jirtaa mas-uuliyiin iga sareysa ayaa joogta mas-uuliyiin iga horeysa ayaa joogta shaqaale ayay leedahay marka waxa waaye de waayo howlaha socda marka wixii kaalinka igaga aadan iyo mas-uuliyaddeedu ay tahay ayaa waxaan rajeynaa insha allah sida ugu wanaagsan inaan uga soo dhalaawi doono aan kasoo bixin aan kaan kasoo bixi doono wax weyn aan insha allah aan aan aan ka qaban doono hadii ilaahay ka raalinayo dhannaga kale wasiiru dowlaha wasaaradda ganacsiga dowladda federaalka soomaaliya yoweli kuweydi sawtuhul kiisan kuwareeji waayey guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya weliba nuusi sheegay intii adduunka dhan ka jarta haalad adag oo waanan jarna walaniisoodowe us-oona tusaalahan dhaadii munaasabadii shalay use hilkiliinka dhaariyahay us oo waana sheegay intii waxa ku qiib galan shan qof bise qofdayda hadda maanta waxaan soo maray oo keliya dhaarti ayaan soo maray wasiiru dowlihii iga horeeyey oo xilka kaga wareegi lahaa ma joogo wadankii runtii xaalad aad iyo aad u culus baa adduunkan kusoo ayaa ayaa kusoo korortay oo qofna uusan filanaynin waxa waxaan u malaynayaa inta taariikhda casriga aan ka xasuusanno waxa waaye marxalad midaan la mida adduunka kala qoqobkaanu maanta uu galay waxa waaye dalka dibadiisa iyo gudihiida la kala qoqobnay waxawaaye dariskii isu dhawaad waxawaaye iyo xafiisyadii iyo hay-adihii isku dhawaa oo wada socon jira ay kala qoqobnayna cidna cidda kale aysan u gudbi karin ayaa waxay keentay duruurtan culus waxawaa qubnaha de waxawaa in marka aniga deegaanka waxaan oga soo maqanahay aniga muqdisho jooga ayaa xafiiskeyda oo hadda laii magacaabay cidda iga horeysay weli aanan xilkii kala wareegin marka insha allah mar allaale marka ugu horeyso waxawaaye la furo wadooyinka ay furmaan waxawaaye waxaan ka hadla waxa waxa noo dhiman anaga koonfur galbeed maanta xitaa munaasabadan dhaarta anaga aan samaynayn waxaan awoodi kari weyne xitaa in shan qof ka badan aan meesha inaan sugu imaano
kaas weybu ahaa wasiiru dowlada wasaaradda ganacsi iyo warshada dowladda federaalk soomaaliya way banandambooyey warbixintii yuusufa wasiirka wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada xukuumadda soomaaliya doctor isa fawsi abi karnuur ayaa bogaadidii kaalinta dhakhaatiirta kalkaaliyaalka iyo howlwadeenada caafimaad iyo kuqaadahayaan badbaadiyowka shacabka iyo dagaalka la kala jaraxa kamayowka faafitaanka covid nneteen waybaye sheegday wasiir fawsiya antisiyad kumida dhakhaatiirta ka howlanaayeen badbaadinta dadka ayaa haridida cudurka corona hanasoo lakuwada ee baaritaana saas oo kale bay sheegday inta xilligan iyo hankorna waa hankorna kiisas la xiriira cudurka corona virus wayba dadka soomaaliyeedan ka baaqday intii u qaadan talooyinka caafimaad ee wasaaradda biyaasa ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo amarka biinti dowlad goboleedyada iyo maamulka gobolka banaadirsi degdega landeersi beesiyoonka ade waa aan ka adeegsadayaan koorseedowka iyo la tacaalowka cudurka corona ra-iisul wasaare xasan cali khayre iyo xalay guddoomiye kulan joogta ee guddiga qaran ee koorseedowka covid nneteen iyo ka qoobsadeen dhinaga internetka waybana wasaaradda maaliyadda laka amaray intiia fududayta manhal milyan oo dollar oo si degdega landeersi u maamul goboleedyada dalka ra-iisul wasaaraha iyo hooste ku xariiqay muhiimada iyo midnimada iyo waa koorseedowka cudurkan iyo ernet soomaaliya wasiir waa ra-iisul wasaaraha iyo dhammaan wasiirada caafimaadka maamul goboleedyada ee gudoomiyaha gobolka banaadir kulanka usawadi qeyb ku hayana usoona kulanka hay dhinaga internetka ilaang naxariisada weyba xalay magaalada muqdisho ka amuuday madadaaligii hobolada qaranka ee waabari iyo fanaankii wiinaya cumar cabdulle shoole fanaankan iyo toddobaadyadii lahadhaafee ka xanuunsanaaye waana laga daawayay ka kumid ee isbitaalka ka yaala magaalada muqdisho way banaanka dambeyntii xalay usan dhammadaya xanuunkaas fanaankan oo laka magacaabay waa cumar shooli iyo weyba uusa ku tabaya ciyaal dhoore weybanuusa dhawaana laka aragay muuqaal ah ku duubi ka kumid ee tifiyada ka howlgala magaalada muqdisho oo markaas la jiifay xanuunka fanaankan waa fanaaniin shal ee hibanuuro isala derbi iyo weybaayo ku mid ayana hobolada iyo tacsiida darana heladii usukubahi fanaankana weli dhugunsadayaal warkii duhurnamaiyo dhugunsadaaytana madaweynega mareykanka trump iyo sheegay intuu safari maamulsha intuusa hakii dhaqaalo la siiyow hay-adda caafimaadka adduunka ee w jowa weyba uusa sheegay intii w jow iyo ka guul daraysay dib waajibaadka aasaasiga markalan fiili jawaabtaya ku biyahayta faafitaanka cudurka coronavirus madaweynega weyba uusa sheegay intii hay-ado qaramada midooba antiyo soxon maarayahaya islamarkaadna qaraydii faafyowka fayraska taraamyo hore hay-adaas caafimaadka adduunka w h o ka eeday waa ye anjam waa dhinaga shiinaha badate dhina kalena xoghayaga guud ee qaramada midoobe iyo weybausa ku jawaabay arrintaas hakuweertii taraam weybanuusa ka baaqay midnimo ii horan dareerawa anka dambeyntiina dadka rididii cudurka coronavirus ee caalamka iyo koran dhaaftay laba milyan oo qofsaday ee hag warantay jaamacad korkula dareerta cudurka coronavirus qiyaastii laba milyan afar kun saddex boqol siyeetii saddex oo dad e iyo ka nool daafo dunida oo hadda la xaqiijintiyo qaban cudurka sadalaa ku-higadii xogta iyo aruuridii jaamacadda in ku badana boqol labaatan li kun shan boqol iyoan dhamadan meelo iyo waxaa ku kabsadeen afar boqol siyeetii li kun iyo shan boqol qofa madaweynega mareykanka trump iyo weybausa jaray dhaqaalo hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o iyo siyaasi guud ahaan dhugunsadayaal warkaysan kula dareertan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo surunkan inkeege warkaana shuur ismaaciil axmed yaasin saarti waana siina dareer siyaasi salaadiyo farsameeyay inta warkanka lamid dareedanku kulumaana saasi amaanaala